labaad waa mahadsan tahay shirkani waa shir wadatashi ah oo runtii lagaga tashanayo haayaha bedelka xilliga kala guurka ee laba kun iyo lix iyo toban runtiina waa markii xilligii ugu horeysay ama sanadihii ugu horeeyey oo dad soomaaliyeed intay isugu yimaadaan waddanka gudihiisa ay ku shiraan kagana hadlaan mustaqbalka iyo xaaladda isbedelka dhici doono sida uu dhici doono oo runtii laga wada qayb qaato dowladda federaalku iyadoo hogaamineysa madaxda dowlad goboleedyada bulshada rayidka ah baarlamaanka iyo cid kasta oo lagama maarmaan u ah wadatashiga inay qeyb ka ahaato ay qeyb ka tahay qorsho soomaaliyeed oo soomaalidu maskaxdeeda ka yimid isla mar ahaantaana fulintiisa iyaga laga rabana ay la yimaadaan marka waa horumar aad ah oo runtii xilli ku habboon dadka soomaaliyeed ay isu yimaadeen waxaana filaynaa in ay ka soo bixi doonaan qodobo soomaali waxu tari doona haddii ala yidhaha wasiir dabcan dhinacyada madashan ku jira waxay xambaarsan yihiin aragtiyo kala duwan maxay isku raacsan yihiin maxayse ku kala duwan yihiin oo wadatashigan la doonaya inuu xaliyo si iyadoo la wada jiro danta guud loogu gudbo runtii horta kala aaraaduwanaanta iyo fikiradu inay kala duwanaadaan waa loo baahan yahay sababtoo ah waxaa imaanaya marka fikiro kala duwan laysu keeno oo laga wada hadlo wada kala duwanaanshahaasa waxaa ka imaanaya wax macnale ama wixii ama cid ka maqnaa ama cid kale ay sii waarkeysay waxaana filayaa in la midayn doono fikirada kala duwan ama ciddii waxyaabo mugdi ay kaga jiraan ama shaki ka qabta wax ama maxaanku idhahdaa waxaas lahaa dad baa sigaara u wata waxoo dhan miiska marka lasoo saaray in layska laysla saadi doono waxaa laga midaysan yahay waxaa kamid ah in isbedel uu ka dhaco laba kun iyo toban ee dalka soomaaliya gaar ahaan federal levelka inuu isbedel ka dhaco oo maxaanku idhahdaa lala yimaado qariidadii isbedelkaasi uu ku dhici lahaa taa waa laga midaysan yahay waxaa lagu kala duwan yahayna waa waxyaabaha la raba in la xaliyo waxyaabaha lagu kala duwan yahayna intaan ognahay aase wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka oo barnaamij saldhig u ah ee qorshahan iyo hawshan socota waxa waxa ay tahay kala shaki iyo iyo iyo kala aaminaad bax dadka soomaaliyeed ama mas-uuliyiinta ama qaar badan meelo badan shaki lagu kala qabo oo inta badanna aan ahayn wax la taaban kara ee ah wax tuhumo iyo siyaabo kaleoo mugdi ugu jir jira waa waa gartay haddaan dib ugu noqonno khudbadihii shalay ee madaxdu ay jeediyeen waxay ku celceliyeen in la isu tanaasulo oo danta guud laga shaqeeyo dadka qaar waxay ku tilmaameen bisayl ka muuqda madaxda siyaasadda soomaalida kuwo kale waxay ku tilmaameen hadallo siyaasadeed oo afgabaadsi ah adigu maxay kula tahay waxay ila tahay qofka uurkiisa iyo qalbigiisa waxaa ku jira ilaahay keliyaa ogaan karayo bini-aadmigu ma ogaan karayo waxa ay noo sheegeen baan qaadanaynaa oo ah inay daacad ka yihiin taasina waxay muujinaysaa runtii xogta badan oo annaga aan haynana waa noo sii caddaynaysaa imaanshahooda commitmentigooda ay mar walba imaanayaan oo diyaar u yihiin inay yimaadaan oo isu yimaadaanna qeyb bay kasii tahay inay arrintaasi dhab ka tahay sidoo kalena marba haddii de dadka soomaalida barbarenka taagan waxay tahay waa complainta inay wixii un wax walba oo yimaadeen dhinaca negativeka laga fiiriyo haddii roodda-ana waxaa la odhanayaa daad baana qaaday oo gaajaana laysay oo bacaan u baahan nahay haddii aari dhacdana waxaa laleeyahay maxaanku idhahdaa dhibaataa dhacday oo biyo la-aan baana hayso oo maxaanku dhaha raashin baan u baahna marka dno dhinac loo loo ciirsadaa ma jirto marka hadday yidhahdeen halaysu tanaasulo gacmahan halays qabsado si unity a loo shaqeeyo meesha kale wax laga sii raadin kara ma qaadno taasaan anaga aan u qaadanayna inay sida saxdaa tahay waana ka rajeynayna inay dhabta ugu dambayntii wasiir shirka maanta ayuu xirmayaa sida qorshuhu yahay tallaabada xigta maxay noqonaysaa tallaabada xigta sida qorsuhuya waxa waaye in madaxdu ay dib ula laabato talooyinkii iyo fikiradii laisweydaarsaday si arrinta soomaali oo dhan ay u wada laabato dowlad goboleedyada ay ka yimaadeen shacabka jooga ay dib ula noqdaan madaxda dowladda federaalkana ay kula soo noqoto qeybaha kale ee dowladda xukuumadda qeybaheeda iyo baarlamaanka iyo shacabka gobolka banaadir iyo deegaamada kaleba in lagula laabto dowlad goboleedyaduna ay kula laabtaan shacabkoodii consultation ballaadhan la sameeyo fikirada laga qeybgeliyo odayaasha salaadiinta madax dhaqameedyada haweenka dhalinyarada cid walba laga laga qeybgeliyo marka taasa waxay noqonaysaa inay tahay si loo baahnaa la isugu soo noqdo dhammaadka sanadkan haddii ala yidhaahda iyadoo dadkii oo dhan lala soo tashaday oo dhammaan lala soo wada tashaday markaasna la soo saara barnaamij dhaba oo kala maarmaan